dhalinyaro magaalada muqdisho oo dib ugu soo laabtay ayaa waxa ay ka sheekeeyeen xurriyaddii ay waayeen iyo sidoo kale faa'iidadii ay dalka soomaaliya uga carareen dhalinyaradan oo gaaraya labayo toban dhalinyaro islamarkaana hore uga tahriibay waddanka ayaa saacadii lasoo dhaafay waxay kasoo degeen garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho kadib sannado ay ku sugnaayeen dalka liibiya waxay ka sheekeeyeen dhibaatooyin kala duwan oo ku qabsaday xabsiyadii lagu xiray ee ku yaalay dalka liibiya mid ka mid a dhallinyaradan oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay inay jiraan dadka qaar oo jirkoodu go'go'ay sababa la xiriira tacadiyada ay la kulmayaan
t b bay ku dhacday laba sanaan xanuunsanayay jeel baan galay dhakhtar baan galay laba sano waa lay jeexay xaggaas eega laabta ay qalan labadaas sanoma waxaan ku jiray dhakhtar g m c la yidhaahdaa ku jiray dabeeto sanadkana ayaan caafimaaday labada kun laatanka marka walaalayo dhibaatooyinkaa kulul baan la soo kulmay dee dhibaatadii markaan la kulmayna dee xaafadii iyo qaraabadii waa la isku tegey diyaaraddana waa laysoo saari kari waayo dee qof xanuunsanayo ama qufacaya qufac fara badan baa lahaa markaas dirqi masoo ma soo raaci karin marka markaan wixii oo dhan ka caafimaadeen daawadeedii sideedii u isticmaalay in daawadii dhammaystay sannadan dhammaystay saddexdii markay ii dhammaatay waa soo duulo saasuu ilaahay igu keenay horta tacdiyada jira maanta wax la sheegi kara ma aha waa xaalada adag waxaan dhihi lahaa dhallinyaradaas annaga maanta lagu ayga ka soo baxnay meeshii waxaan dhihi lahaa dee waa dhibaataan loo adkaysan karin inay dalkooda iyo dalkooda aaminaan maantana dhulkoodu barwaaqan yahay waxaan la dhihi lahaa mustaqbalka insha allah waxaa leeyahan waa dalkeenna waa rajo fiican buu leeyahay aan laga bixin wallahi hadda farxad baan dareemayaa intaasoo sano oo aan meel xabsi iyo dhibaato badan soo mareeyey cunto laba waqtiya waxaa helayay adoo mar dambe ayay askar naheshay kufra joogta mar dambe ayaan haddana isku dayna inaan naqaada ku niraanno meeshiina afar biloodoo kalean sii joogay meeshii afar bilood markaan sii joognay aduu mar dambe ayaan caasimadda soo tegaysnari markii dambena xeerad dambe ayaan galnay ashweerib marka in badan baan xeerada ku soo jirnay oo ilaa aduu saddex biloodoo kalean ku soo jirnay marka insha allah khayr bay noqonaysaaye dhallinyarta soomaalida waxaan sheegayaa dhammaantood qaar jidhkooda gogo'an yahay baa jira